runtii intaas intaana kala hadlin waxaan kala hadlay horta annaga safiirka aan usoo magacaawinay wadankan talyaaniga oo ah ra-isul wasaarihii horeeto nuur xasan nuur xuseen xasan iyo nuur cadde in aqoonsiis deg dega la siiyo ayaduna taasi waa runtii onaga ballan qaadeen in ay taasina deg deg usoo sameynayeen xaaladda wadanku ku sugan yahay ayaan ka hadalnay hadda runtii iskudaygii laisku dayay in dowladda lagu majaxaayo bishii may bilowgeeda dagaaladii dhacay iyo dagaaladii ka dambeeyey oo socday inta waan ugu sheekeynay in dowladda soomaaliyeed runtii ay waajib qaran gudanaysay inay difaacdo dadka iyo dalka aysan waxaad gudowna ku samaynin oo ay ahayd dad lasoo weeraray oo la dabcay in dowladda afka loo gambeeyey waxaan kala hadalnay in aan isku daynay in aanu soo gelino dowladda dadkii naga soo horjeeday aan kugu guulaysanay dadka qaarkiis dadna weli ay dowladda ka taagan yihiin annagu waxaan ugu sheekaynay inaan ka daali doonin maaragtay soo celinta nabadda iyo xasiloonida wadanka waxaana ka codsanay runtii dowladda talaaniga inay ka ciyaarto maaragtay muhiimad gaar ah sidii soomaaliya dib lagu soo celin lahaa nabadeeda iyo xasiloonadeeda